alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam ama bacd ayuha alikhwaanu fi llah sida akhuuna sheekh cabdulqaadir uu tilmaamay waxaa mowduuceenna maanta uu ku saabsan yahay biidni اllahi jala wacalaa alistijaaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala la ajiibo iyo rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam waxaynu markaa majliskii hore masjiduliimaan aynu ku soo tilmaannay waajibnimada ruuxa mu'minka ay waajib ku tahay inuu allah iyo rasuulkiisa awaamirta ay bixiyaan inuu u dhega nuglaado oo wax hadala iyo khilaaf ama dood aanu ka keenin waxaa maantana mowduuceennu uu ku saabsan yahay waa majliskii labaad waxaana weeyi namaadiju xaya wa amhila waaqiciya min istijaabati saxaabati rasuuli illahi ridwaan ullaahi calayhi waa tusaalayaal iyo amhilo waaqiciya oo dhacay oo yacnii tilmaamaya sidii saxaabadii rasuulku ridwaan ullaahi calayhim ay ugu dheganuglaayeen markay ilaahay xaggiisa amar kaga yimaado ama rasuulku uu amro sala allahu calayhi wasalam waxaynu markaa soo qaadan doonnaa in sha allahu tacaala tusaalayaal dhowr ah oo tusinaya qaabkii ay u qaadan jireen saxaabadu awaamirta iyo siday u dheganuglaayeen misaalka u horeeya ee aynu soo qaadanaynaa waa qisadii ku saabsanayd ghaswadii xamraau lasad nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu markii ay galeen ghaswadii uxud oo ku beegnayd maalin sabti ah oo shawaalna ay kala badh tahay sanadkii saddexaad ee hijrada ghaswadii xilligaa dhacday uxud markii nebi moxamed iyo asxaabtiisa dhibaatooyin fara badani ghaswadaa ay ka soo gaadhay oo dhimasho iyo dhaawacba leh oo goobtaasi ay ahayd goob ay gaaladu ku gacan sarraysay saxaabada rasuulkana haziima ay ku dhacday macsiyadii badhkood ka xasishay sababteedii maalintaa uxud iyadoo nebi maxamed iyo asxaabtiisa dhibaatadaasi ay gaadhay oo dhiiggii ka dhacay uu ka qoyan yahay dhaawacoodiina weli uu cusub yahay ayaa waxa ay maqleen in ninkii abu sufyaan iyo ciidamadii uu watay inay markii ay sii socdeen isku canaanteen sidee aad u soo noqoteen nebi maxamed iyo asxaabtiisii idinkoon dabargoyn dib inoogu celiya arrintaa markuu nebigu maqlay calayhi afdalu salaati wasalaam wuxuu saxaabadii amar ku siiyey in loo baxo ghaswada xamraau lasad oo nimankii laga daba tago iyaga la doonto si ay u gartaan in muslimiinta weli awooddooda ay baaqi tahay marka maalintii uxud maalintii ku xigtay bay ahayd oo maalin sabti ayaa qaswatu uxud ay dhacday xamraa'ul asad markaa loo baxayaana waxay ahayd maalintii axadii waa laba maalmoodoo isku xiga dhaawicii iyo dhiiggii iyo dhibaatadii shalay oo weli ka qoyan ayaa maanta nebigu markii uu ugu baaqay bixitaankaana ay waxa weeyaan yidhaahdeen labayka yaa rasuul allah oo ay baxeen arrinta noocaasi markaa waxay astaan u tahay sida ay ugu dheganuglaayeen saxaabadu nebiga sala allahu calayhi wasalam ee hadal aanay ugu soo celin jirin xataa hadday dhibban yihiin oy dhaawacan yihiin oo dhiiggu uu ka qoyan yahay xamraa'ul asad waa meel sideed mayl u jirta min madiinati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam falama asaaba almushrikuuna fii yowmi uxudin min rasuuli illahi wa saxaabatihi ma asaabuu wa qataluu minhum man qataluu wa jaraxuu minhum man jaraxuu rajacuu ilaa makka mushrikiintii markii maalintii uxud nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ay gaadhsiiyeen wixii dhibaato iyo dhib ay gaadhsiin karayeen ee ay maka ku laabteen ayaa iyagoo fii ariiqihim wadadoodii kusii jira ay maka ugu laabanayeen ayaa nadimuu cala arujuuc wahamuu bilcawdati ila almadiina lilistisaal abuu sufyaan ayaa raggii canaantay oo yidhi sidee maka ugu noqonaysaan maanta idinkoo nimankii dabargoyn oo aan gamta u joogsan oo weli cidi ay baaqi ka tahay sidee u laabataan falama balaga dalika nabiya sala allahu calayhi wasalama nadaba asxaabahu ila alkhuruuji fii talabihim calaa maa bihi min aljiraax nebiga arrintaasi markay gaadhay asxaabtii buu isugu yeedhay waxaanu ugu baaqay inay si degdega ugu baxaan oo nimanka ay ka daba tagaan oo jihaad yacni waxa weeyaan ghaswada xamraa'ul asad ay u baxaan fantadabuu marka way ajiibeen saxaabadii oo way soo baxeen waxaanuu nebigu yidhi calayhi afdalu salaatu wasalaam maalintaas laa yakhruj macanaa axadun lam yaxdur macanaa bilams ruuxan shalay nala joogin waa ghaswadii uxude maanta yuuna raacin markaa cidaan ghaswadii uxud xaadirini may raacin ilaa jaabir ibnu cabdilaahi oo macduur ahaayo isaga loo cudurdaaray oo nebigu u ogolaaday mooyaane ta horena cudurdaar kaga maqnaa fakharajuu mustajiibiina lilahi warasuulih xataa balaguu xamraa alsad way baxeen markaa nebi moxamed iyo asxaabtiisii iyadoo asxaabtu ay waxa weeyaan allah iyo rasuulkiisa u dhega nugul yihiin oo dacwadoodii ay ajiibeen ilaa ay gaadheen meesha xamraa'u lasad la yidhaahdo oo siddeed mayl madiine u jirtay halkaa markay gaadheen ayaa alqa allahu fii quluubi lmushrikiina arucb waاnsarafuu farajacuu mansuuriina lam yamsashum suu halkaa markii ay gaadheen ayaa abu sufyaan iyo colkii uu watay argagax ilaahay qalbiga ugu tuuray markaasaa ay jabeenoo iyagoo rag baana is arag ayay abu sufyaan iyo ciidankiisii halkii dib uga laabteen nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisiina halkii xamraa'ul asad ayay ka soo laabteen iyagoo mansuuriin oo ilaahay u hiiliyo u gargaaray wax dhibaatiina aanay soo gaadhin oo dagaalba aanu dhex marin laakiin mar hadday dagaalkii u ambabaxeen nebi moxamedna uu la socday sidaa darteed ayaa ghaswo loogu magacaabo ghaswatu xamraa al asad loo yidhaahdaa laakiin dagaal ma dhex marin ee gaaladii argagaxinta ilaahay ku tuuray ayay halkii ka noqdeen nebigiiyo asxaabtiisuna xamraa'ul asad bay ka soo laabteen hadihi lqisa qisatu xamraa alasad waxaa kusoo degtay qowlu llahi caza wajal aladiina اstajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqarx liladiina axsanuu minhum wاtaqw ajru caظiim aladiina qaala lahm اnnaas ina اnnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhm fazaadahm iimana waqaluu xasbuna allah wanicma اlwakiil waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kusoo dejiyey hadihi alaayaat allatii tutla ilaa yowmi alqiyaama waxa uu rabbi yidhi jalla sha'nuh isagoo tilmaamaya oo sifaynaya waxay ku tilmaanaayeen saxaabadu iyo arrinkoodu siduu ahaa ayaa rabbi waxa uu yidhi aladiina istajaabuu lilahi waalrasuul kuwii allah iyo rasuulkiisa ajiibay ee yeelay min bacdi maa asaabahum alqarx ay iljiraax intii dhibaatada iyo dhaawucu ku dhacay kadib kuwii haddana yeelay ee labayka yaa rasuul allah yidhi waayo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyadoo dhaawacoodii cusub yahay iyadoo dhiiggoodii cusub yahay iyadoo dhibaatadii shalay weli aanay ka hadhin ayaa maanta baxa markii la yidhi maya maya odhane ay yidhaahdeen labayk ilaahay wuxuu yidhi markaa kuwa allah iyo rasuulkiisa yeelay min bacdi maa asaabahum alqarxu markii lagu yidhi dadkii way isku soo kinbahaysteenoo gaaloo dhammi waa isa soo urursatay waayo nebiga iyo asxaabtiisa markii xamraa'ul asad ay gaadheen ayaa lagu yidhi gaaloo dhammi way isku habar wacatoo cidi kamay hadhin way idiin soo socdaan marka cabsidaa iyo argagaxa markii la doonay in lagu rido maxaa mowqifkoodii u noqday inay yidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil ka nagu filani waa allaah mid la tala saartana isagaa u wanaagsan hadihi lkalima waa kelmad aad iyo aad qiimo u leh oo muhiim ah khaasatan cinda almixani walmasaa'ib gaar ahaan ruuxa mu'minku mixanka iyo balaayooyinka iyo masaa'ibku markay ku habsadaan waayo xadiidu bnu cabaas waa kilaha kama fi lbukhaari xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalaha ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalaha muxamadu sala allahu calayhi wasalam xiina qaala lahu nnaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wuxuu lahaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil waa kelmad nebi ibraahim uu yidhi calayhi salaam markii dabka lagu tuuray nebi muxamedna wuu yidhi calayhi salaam markii lagu yidhi dadkii oo dhammi way isku sookiin bahaysteena ka cabsada ayaa wuxuu ku dhawaaqo uu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil waayo hadalka mu'miniinta iyo ambiyada iyo rusushu waa isku mid walow wakhtigooda iyo zamankoodu haba kala fogaado fi saxiixi lbukhaari min xadiidi caaisha waxay caaisha lahayd radia allahu canha qaalat licurwa curwo waxay ku tidhi yabna ukhtii walaashay inakii ay dhashayo yacnii curwo waxaa dhashay asmaa binta abi bakar oo caasho ay walaalo ahaayeen marka caashe habaryar bay u ahayd abubakarna awowbuu u ahaa marka caaisha waxay ku tidhi curwa yabna ukhtii kaana abawaaka min aladiina istajaabuu lilahi wrasuul labadaadii waalid macnaha waxa weeyaan aabbaha zubayr iyo awowga abubakar waxay ka mid ahaayeen min aladiina istajaabuu lilahi wrasuul kuwii allah iyo rasuulkiisa ajiibay markii dhibaatada iyo dhaawucu ku dhacay ee xamraau lasad u baxay ee nebiga raacay sala allahu calayhi wasalam waxay ku tidhi kana abawaaka minhum azubayr wa abu bakrin lama asaaba rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ma asaaba yowma uxud markii rasuulka uu asiibay iyo asxaabtiisa wixii ku dhacay maalintii uxud ee jabku uu haleelay wansarafa canhu lmushrikuun gaaladiina ay ka tegeen markii iyagu guusha ay heleen khaafa an yarjicuu waxa uu ka baqday rasuulku inay dib u soo laabtaan faqaala man yadhabu fii irihim markaasuu yidhi yaa ka daba tegaya nimanka nimankii gaalada ahaa yaa ka daba tegaya faاntadaba minhum sabcuuna rajula qaalat kana fiihim abu bakrin wazubayr waxay tidhi caaisha marka toddobaatan nin ayaa hadalkii nebiga ajiiboo soo sara kacay waxaana ka mid ahaa aabbaha zubayr iyo awowga abubakar qisadaasi markaa waxay mithaal u tahay saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim yacnii xaalad kasta iyo duruuf kastoo ay ku jiraan inay wax walba ka hormarinayeen in amarka ilaahay iyo amarka rasuulka ay fuliyaan mithaalka kale waxa uu yahay qisatu taxwiili qibla wahum fi salaa qisadii yacnii qibladii la bedelay iyadoo saxaabada qaarkood ay salaaddii ku jiraan oo warba aanay u hayn waxyiga soo degay oo markii hore dee shaam bay u jeedsan jireen baytulmaqdis dabeed qibladaa waa la nasakhay oo waxaa la amray inay kacbada u jeestaan waana sidii nebigu uu jeclaa sala allahu calayhi wasalam qad naraa taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha waa siduu nebigu jeclaa ee uu tamaniyayey marka waxaa dhacday markii qur'aankii lagu nasakhayey qibladii hore tan dambena lagu amrayay uu soo degay dee inaan waxa weeyaan asxaabtii aanay wada ogeyn marka qaarkood ayaa warkii ama qisadii ay soo gaadhay iyagoo daakhila salaa dabadeed amarkii waxay fuliyeen oo ay ku dhaqmeen ahnaa'a asalaa xataa dib umay dhigin أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس في الصبح بقباء وقتي ay dadkii ku sugan yihiin quba oo salaadii subax ay tukanayaan id jaaahum rajul xilligaa nin baa u yimid iyagoo subxii tukanaya faqaala unzila laylata qur'aanu faumira an yustaqbala alkacba fastaqbiluuha markaasuu yidhi war xalay qur'aan baa soo degay waxaana la ysfaray kacbada in la qaabilo ee qaabila maxaa markaa mowqifkoodii noqday fastadaaruu kahay'atihim fatawajahuu ila alkacba wa kaana wajhu nnaasi ila ashaam sidii ay ahaayeenee salaaddii ay ugu jireen iyagoon ka bixin unbay aayar intay soo wareegeen xaggii kacbada ay qaabileen oo ay kacbadii u jeesteen markii horena wejigoodu shaam buu u jeeday marka macnaha salaaddii iyagoon ka bixin unbay aayar isa soo wareejiyeen oo ay kacbadii soo qaabileen waxaa markaa arrintaasi ay daliil u tahay yacni sida degdega badan een dibdhigga iyo ta'khiirka lahayn ee marka amarku uu soo gaadho isla markaaba ay u fulinayeen may odhan horta intan iska dhammaysta isla markii ay maqleen salaaddii iyagoon ka bixin ayay soo wareegeenoo kacbadii ay u soo jeesteen waxaa kaloo laga qaadanayaa dee ruuxu haddii qiblada isagoo dee ijtihaadiy oo dadaalaya meelaan qibladii ahayn ugu jeestuu salaaddii iska xidho dee in la yidhaahda maha ukaadi ha dhammayste qofka garanaya waa inuu aayar u tilmaamo uu soo jeediyo ama isagu marka loo tilmaamo uu soo wareego xaggii kacbada ama qibladu xaggii ka xigtay uu soo jeesto bal u fiirsada walaalayaal qadiyadaas yacni qibladaa la bedelay iyo sida ugu dhaqsaha badan ee ay u fuliyeen amarkii iyagoon salaadiiba ka bixin iyo qadiyadii hore inoo soo martay ee qadiyatu taxriimi alkhamr bal degdega ay saxaabadu u fulinayaan awaamirta u fiirsada si aynu mithaal iyo qudwo iyo kudaysho wanaagsan aynu uga dhigno saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim tusaalaha kale waxa uu yahay xadiidu raafic ibni khadiij fii saxiixi limaami muslim fii kitaabi lmusaaraca baabu kiraa'i alardi biacaam imaamu muslim waxa uu kitaabu lmusaaraca ku soo saaray baabka kiraa'u lardi biacaam in arladii ama beertii lagu kireeyo waxaa ka soo baxaya wax ka mid ah can raafic bni khadiijin radia allahu canh waxaa raafic ibni khadiij laga wariyey ilaahay raallaha ka ahaaday qaal inuu yidhi kunaa nuxaaqilu larda cala cahdi rasuuli illah fanukriha bاhuluثi wاlrubci wاطacaami اlmusama waxa uu yidhi raafic xilligii nebi muxamed calayhi afdal salaati wasalaam waxaanu ahayn kuwa arlada ama beeraha kireeya oo ku kireeya waxaa ka soo baxaya wax ka mid ah saddex meelood ow meel ama afar meelood ow meel oo ninku beertiisa intuu nin ka kireeyo ayuu kaga kiraynayaa waxa ka soo bixi doona berhkii inuu qaato sidaasaanu ahayn buu yidhi berigii hore fa ja'anaa daata yawmin rajulun min cumuumatii wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin adeeraday ka midaa ii yimid faqaala nahaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can amrin kaana lanaa naafica wuxuu yidhi ninkii rasuulkii ilaahay wuxuu noo diiday wax markii hore waxtar noo lahaa kaana lanaa naafican macnaha shay waxoogaa manfaco adduunyo noogu jirtay ayuu nebigu noo diiday watawaaciyat llahi warasuulihi anfacu lanaa waxa uu yihi raafic bal hadalkaa qiimaha le u fiirsada baytulqasiidka iyo halkaynu xadiidka uga socnaana waa halkaas wuxuu yihi rasuulkii wuxuu naga reebay waxaanu markii hore u arkanay inuu waxtar noo leeyahay laakiin muxuu raaciyey watawaaciyat llahi warasuulihi anfacu lanaa laakiin inaannu ilaahay iyo rasuulkiisa ateecno ayaa noo waxtar badan oo xataa waxaanaanu isleenahay manfaca idinku jirta waxa nooga manfac badan allah iyo rasuulkiisa inaanu ateecno waxa uu yidhi marka nahaana an nuxaaqila bilardi fanukriha biulusi wاlrubc wuxuu noo diiday inaanu arladii kirayno oo anu ulus iyo rubuc iyo waxaa wax ka soo baxaya berhkii aanu ku kirayno ayuu noo diiday waamara raba alardi an yazracaha aw yusricaha wakariha kiraa'aha wamaa siwaa dalik wuxuu rasuulku amray ninka beerta leh inuu isagu beerto ama cidu siiyo beerata laakiin inuu yidhaah waxa ka soo baxan kaaga kireeyo waa karho waa nacay taas hada alxadiid waa tusaale aad iyo aad u layaab badan oo tusinaya siday saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhi mar walba ay u doorbidi jireen taacatullaahi wa rasuulih xataa hadday hawadooda iyo iyaga rabitaankooda ka hor imanayso waayo mucaamaladani waxay ahayd mucaamalo iyagu ay lahaayeen manfac baa noogu jirta laakiin hadal wuxuu kusoo gebagabeeyey oo guntii iyo gebagabadii uu ka dhigay saxaabigaasi wa tawaaciyatu llaahi wa rasuulihi anfacu lana idan ruux kastaoo muslim ah marka ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga xukum looga sheego waa in yacni hadalka uu ku soo halqabsanayo iyo shicaarkiisa iyo afgarashadiisa iyo sifada lagu yaqaana waa inay noqoto wa tawaaciyat llaahi wa rasuulihi anfacu lana xataa arrinta hadday waxtar kuu lahayd waxa ka waxtar badan uun taacatu llahi wa rasuulih imaamu alalbani fi taxriimi aalaati lahwi waaltarab caqiba hada alxadiid waxa sheekh albani xadiidka uu ku tacqiibiyo uu yidhi xadiidkaas waa arwacu mihaalin mara bi fii siirati asxaabihi fii siirati asxaabihi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi yani mi xadiidkaas waa tusaalaha ugu layaabka badan ee iga soo maray siiradii asxaabta nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheekhu yidhi kaasoo addaa siiradaasoo addaallati calaa iihaarihim taacatah yacni siirada asxaabta ee tusinaysay inay door bidayeen taacada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo wax walba ay ka hormarinayeen walow kaana dalika mukhaalifan lihawaahum wamaslaxatihim ashasiya waxaa sheekhu uu yidhi walow taacada rasuulku haba noqoto dantooda gaar ahaaneed iyo hawadooda mid khilaafsan laakiinse mar walba waxay ka doorbidayeen oo ka hormarinayeen taacada rasuulka ayay wax walba ka qadimayeen oo shaygu mar hadduu yahay taacatu rasuulillaah isaga ayaa mudnaanta koobaad leh walow dhibaataba ha ugu jirtee xaqiiqaduna waxay tahay ma'aalka iyo cidhibta dambe marka la eego shay kastoo ilaaha iyo rasuulkiisu ina amreen isagaa anfac inoo ah adduunyo iyo aakhiraba xataa ruuxu haddaanu dareemin markaa cidhibtiisa dambe wuu aayaya wuu dareemayaa shayga ilaahay taacadiisu ku jirto uunbaa kuu manfaco badan waxaa laga yaabaa wax yaroo degdega dheef adduunyo inaad degdegsato laakiin khasaaraha ka dambeeya cidhibxumada ka dambaysa ay ka darantah laakiin markaa door bido taacada alleh iyo taacada rasuulka cidhibtaada dambe waa taad u aayayso eed midhaha wanaagsan eed ku faraxda ka goosanayso adduunya iyo aakhiraba sheikhu lalbani wuxuu yihi raximah llah wlmaqsuudu ana hadihi طawaaciya yajib an takuna mutaxaqiqaة fi kuli muslimi ظaahira wabaطina wuxuu yihi waxaa haddaba ujeedadiiyo maqsuudku uu yahay in taacadani ay noqoto mid qof kastaoo muslima uu ku sifaysan yahay kor iyo hoosba daahiran wa baatinan oo maaha madharkaaga iyo muuqaalkaaga guudna inuu noqdo muwaafiqan lilahi wa rasuulih laakiin baatinkaaga iyo qalbiga hoosena aad ka khilaafto daahiran wa baatinan waxa uu sheekhu yidhi waa in qofka muslimkii taacadaasi uu ku sifoobo sawaaan kaanat muwaafiqatan lihawaah aw mukhaalifah ama taacadaa ilaahi iyo taacadaa rasuulku ama hawadiisii ha waafaqdo ruuxu isagu wixii uu doonayay ama ha khilaafto waxa uu yihi sheekhu wa min lawaasimi dalik anlaa yudraba lilahi alamhaalu waliaxkaamih taacadaa ilaahay ee wax walba laga hormarinayo waxa ka laazimaya oo ka dhalanaya inaan ilaahay iyo axkaamtiisa tusaalayaa loo soo qaadan bal sidan ka waran bal tusaalahan siduu yahay sidan ka waran yacni amhile iyo qiyaasaad iyo ra'yi inaan loo soo qaadan macnaha waxay taacadu keensanaysaa markaad wax walba ka hormarinayso marka lagu yidhaha allah iyo rasuulkiisa arrinkan xukumay waxba tusaalayaal iyo sidanay ila tahay iyo bal nin la jecel yahay qiil looma waayo waxii baadhbaadh ha ka meeraysanin mar haddii lagu yidhaha waa xukumkii ilaahay samicnaa wa atacnaa dheh sida muuminiinta lagu yaqaano waayo iimaankaa taa keensanaya walidalika cabdulaahi bnu cumar radia allahu canhu wa ardaah oo ahaa shadiida tamasuki bisunati rasuuli illah mid saxaabada dhexdeeda caan ku ah sida uu ugu adag yahay shayga la ydhaah waa sunnadii nebiga ayaa maalin maalmaha ka mida nin weydiiya can istilaami lxajar xajarul aswadka salaanta la salaamayo markaasaa ibnu cumar uu ku yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yastalimuhu wayuqabiluh waxaan arkay nebi muxamedo calayhi afdalu salaati wasalaam xajarul aswadka salaamaya oo midigtiisana ku salaamayo dhunkanayana markaasaa ninkii yidhi ara'ayta in zuximtu bal ka waran haddii waxa weeye ninkii waxa uu ku yidhi ara'ayta in zuximtu bal ka waran haddii lay cidhiidhiyo ara'ayta in ulibtu bal ka waran siday kula tahay haddii layga xoog roonaado ibnu cumar wuxuu yidhi ijcal ara'ayta bilyaman ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yastalimuhu wayuqabiluh wuxuu yidhi war ara'ayta ara'ayta bal ka waran bal ka warantan yamantaad ka timid ku celiyo halkaa kaga imo waxaan arkay nebiga oo xajarul aswadka salaamaya oo dhunkanaya hadalalkaasuu ku dhan yihi waxay culimmadu yidhahdeen waxaa laga yaabaa ibnu cumar inuu ninka gartay dee nin yamaaniya inuu yaho yaman ka yimid macnaha xadiidkii uuu sheegay hadalka uu ka hor keenayna wuu ku diiday markaasuu yidhi ijcal ara'ayta bilyaman bal ka warantan yaman kaga kaalay oo yaman waxa weeyaan xagga dib ugu celi laakiin ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yastalimhu wayuqabiluh mar haddii qaala rasuulullah lagu yidhaa ara'ayta ara'ayta ka kaalay hadal kuma yaallo samicnaa wa atacnaa waxaan ahay walidaalik ayaa ibnu cumar ninbaa agtiisa ku hindhisooday markaasuu yidhi alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaah markaasuu yidhi wanaxnu naquulu alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli illaah annakuna ilaahay waa mahadinaynaa nebigana waa ku salliyaynaa walaakin ma haakadaa callamanaa rasuulu llah laakiin rasuulka ilaahay sidaa nama barin marka la hindhisoodo wuxuuna baray uun inaanu idhaahno alxamdu lilaah oo ilaahay aanu mahadinno macnaha wuxuu tilmaamayaa salligu waa xaq in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu salliyo laakiin halkani halkeedii maaha macnuhu sidaas weeyi haddaad tidhahdaa maxaa ka macnaa waa salliye dee waaye maxaa ka macnaa haddaad adigoo fadhiya atixiyaadkii faatixada ku akhrido ama sara joogga aad ku atixiyaadsato waxaa ka macno ah dee adkaarta iyo cibaadaadka shay walba mawdic mucayana iyo meel go-an ayaa loogu talagalay oo la dhaafin maayo marka khulaasadu waxa ay tahay in aacada ilaahi iyo aacada rasuulku sala allahu calayhi wasalam wax walba iyada laga hormariyo taas ayaa iimaanka dhabti uu keensanaya hada min muqtadayaati aliimaani wa lawaasimih iimaanka dhabta ah ee saadiqa ah midhaha laga goostaa waa kaa mar haddii lagu yidhaahdo qaala allahu qaala rasuuluh inaad istaagto oo samicnaa wa aacnaa aad tidhaahdo tusaalaha kale waxa uu yahay qisatu cumar bni alkhadaab radia allahu canhu wa ardaah akhraja alimaamu lbukhaari fi saxiixi min xadiidi ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma qala qadima cuyaynatu bnu xisnin fanazla cala bni akhiihi lxuri bni qays waxaa imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray xadiidka cabdillahi bnu cabaasi warinayo wuxuu yihi cuyayna ibnu xisnin ayaa ku soo degay ninkii walaalkii uu dhalay qaraabada ay ahaayeen ee la odhan jiray alxuru bnu qays ninkaasuu kusoo degay wa kaana min annafari aladiina yudniihim cumaru radia allahu canhu xuru bnu qaysna waxa uu ka mid ahaa raggii cumar ibnu lkhadaab uu soo dhoweyn jiray wa kaana alquraa'u asxaaba majlisi cumara radia allahu canhu wa mushaawaratih kuhuulan kaanuu aw shubbaanaa ragga quraada ah ee waxa weeyaan ahlulqur'aanka ee xufaadu lqur'aan raggaas ahlulqur'aanka ayaa cumar ibnu lkhadaab yacnii ragga uu la tashado ee uu la fadhiisto ee uu soo dhoweeyaa raggaasay ahaayeen raggaa markaa ahlulqur'aanku ama rag gadhmadoobayaaloo dee rag waaweyn oo odayaala ha noqdaan ama rag dhallinyara ha noqdaan yacnii halkaa waxaad ka garanaysaa qur'aanku yarfacu saaxibah sagiiran kana aw kabiira qur'aanku ehelkiisa iyo saaxiibkiisa kor buu u qaadaa ama da'diisu ha yaraato ama ha weynaado yacni cabdillaahi bnu cabbaas ba isagoo saxaabada ugu da'yaroo dhallinyara ayaa haddana ragga waaweyn ee kibaaru saxaaba majliskooda uu soo geli jiro oo iman jiray cilmiga alla uu siiyey darteed marka yacni cumar ibnu lkhadaab waxa majliskiisa iyo wadatashigiisa iyo la fadhiisigiisa dadka uu u soo dhowaysan jiray waxay ahaayeen nimanka quraada ah ee ahlulqur'aan cuyaynana raggaasuu ka mid ahaa saaxibu lqur'aan waa marfuucu ra'si fi dunya wa fi laakhira laakiin waa idaa camila bilqur'aan ninka qur'aanka ehelka u ihi adduunyo iyo aakhiraba madaxiisu kor buu u qaadan yahay oo waa nin la rafciyey oo aan hoos loo dhigi karayn waayo wuxuu xambaarsan yahay afdalu kalaamin cala aliطlaaq wa huwa kalaamu rabbi alcaalamiin wax lagu hadlo kii ugu khayrka badnaa oo hadalka rabbi ah ayaa laabtiisa uu ku sitaa laakiin dee waa hadduu noqdo caamilan bima yaxmiluhu min alqur'aan mid ku camal falaya waxa uu xambaarsan yahay qur'aanka ah haddii kale waxaaba laga yaabaa iska dhaaf inuu rifco ku hele eh in naarta jahannamo uu ku xasuuqo qur-aanku haddii xuduuddiisa aad ilaalin weydo oo axkaamtiisa aad qaadan weydo xuruuftiisa aad toosinaysaa ku anfici mayso marka quraadu waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara wa mushaawaratihi kuhuulan kanuu aw shubbaana faqaala cuyayna libni akhiihi ya bna akhii laka wajhun cinda hada alamiir fastaadin lii calayh markaa cuyayna ninkii ay xigtada ahaayeen ee xur ibnu qays ayuu yidhi war amiirkan cumar ibnu lkhadaab adaa weji iyo magac iyo sharaf ku leh iiga fasax qaad muraad baan u leeyahay aanu gale eh faqaala saastaadinu laka calayh markaasuu yidhi waaye fasaxa waan kaaga soo qaadaya fasta'dana alxuru licuyayna faadina lahu cumar markaa xur ibnu qays wuu u soo fasax qaaday cuyayno oo amiirkii cumarna waa u fasaxo wuxuu yidhi waaye ii soo geli falama dakhala calayh markii cuyayna uu amiirkii muuminiinta cumar ibnu lkhadaab u soo galay qaal waxa uu ku yidhi hiya bna lkhadaab hi waa kalimatu tahdiidin wastinkaar yacni bisukuuni lyaa waa kelimo la isticmaalo qofka markaad hadalka ku adkaynayseed u hanjabaysee tahdiid iyo inkaar aad wax ku diidayso marka waxa uu yihi hiya bna lkhadaab ina khataabow fawallaahi maa tucطiina aljazla walaa taxkumu baynana bilcadli cumar ibnu lkhadaab oo aad garanaysaan cadaalad halkuu ka gaadhay in laqabkiisa iyo naanaystiisu ahayd alfaaruuq aladi faraqa allahu bihi bayna alxaqi walbaatil cumar ibnu lkhadaab oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay idaa salaka fajan salaka shaytaanu fajan aakhar waddo markuu maro shaydaan inaan waddadaa mari karayna mid kale isna uu jeexanayo uu marayo cumar oo karaamada iyo mansiladaa lahaa wuxuu yidhi ina khataabow wallaahi inaanad xoolaha muslimiinteed haysana u hagaagsan naga siin cadaaladna aanad nagu dhiqin oo aanad nagu kala xukumin faqadiba cumaru radia allahu canhu xataa hama an yuuqica bih cumar markaa arrintii aad buu uga cadhooday ilaa uu ku hamiyey inuu wax gaadhsiiyo faqaala lahu lxuru yaa amiira almu'miniin xur bnu qays oo cuyayna ay qaraabo ahaayeen oo ag joogay amiirka ayaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeediiow ina allaha tacaala qaala linabiyihi khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waina hada min aljaahiliin waxau idhi amiirkii muuminiintow ilaahay nabigiisa muxamedo wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam haadihi alaaya oo shaahidku uu yahay halkuu ka daliishanayaa wa acrid cani iljaahiliin jaahiliinta isaga jeesto isaga jeedso oo hala ficiltamin hadalkoodana waxba ha ka soo qaadin waayo waa wax magarato yacni waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama nabaday bay ku dhaafaan mu'miniintu oo uma jawaabaan marka waxau yidhi waacrid can iljaahiliin ilaahay nabigiisa sidaasuu ku yidhi amiirkii muminiintow waina hada min aljaahiliin ka sidan kuula hadlayaana waa cuyayna ibnu xisniye jaahiliintaasuu ka mideeye isaga jeesto waxau yidhi wallahi maa jaawazahaa cumaru xiina talaaha calayh wa kaana waqaafan cinda kitaab illaah hada shaahiduna min alxadiid waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay cumar markii aayaddaa xur bnu qays uu ku dul akhriyey kama tallaabsan oo kama gudbin mana khilaafin wuu istaagay waayo wa kaana waqaafan cinda kitaab illaah cumar ibnu lkhadaab wuxuu ahaa mid ilaahay kitaabkiisa is-agtaaga in fara badan oon tallaabo la dhaafin wahaakadaa shaanu saxaaba cumar un maahee saxaabadoo dhammi sidaasay ahaayeen mar alla marka aayad lagu akhriyo ama xadiid lagu akhriyo way istaagi jireen halkaa may dhaafi jirin halkan innaka ruuxu uu jeedjeedsanayo uu leeyahay yacni uu doonaya makhraj iyo meeluu ka baxo iyagu mar alla markay naska maqlaan way istaagi jireen meelna umay dhaafi jireen walaalayaal haadihi alamhila waxa maqsadka iyo muraadkaynu u soo qaadanaynaa ay tahay inaynu kuwaa tusaale iyo qudwo ka dhiganno oo xaaladahaynu ku nool lahay oo dhan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam aynu ku xukunno waayo xukumka marka laga warramaayo yacni dad fara badan waxaa laga yaabaa xukun marka lasoo qaado waxay u fahmaanuun madaxda dadka u talisa yacni madaxda ummadda u talisa dee inay dadka kitaabka iyo diinta ku dhaqaan waa waajib saaran waana hoggaankii ummadda oo waa sax laakiin xukumku intaasoo keliya ma aha xukumku wuxuu ka soo bilaabmaa min alasaas seeska guriga ma saqafkaa laga bilaabaa mise hoosta ya markaa seesku xukumku ka soo bilaabma soomaalidu waxay tidhahdaa haani gun bay ka tolantaa dusha dee lagama bilaabo naftaada kitaabka ku xukun oo marka aayad iyo xadiid aad maqasho tallaabaha la dhaaf ooridaada ku xukun oo ilaahay diintiisa yee khilaaf ubadkaaga ku xukun oo ilaahay diintiisa yee khilaaf mujtamacu haddii nin walba inta uu mas-uulka ka yahay ubadkiisa iyo ooridiisa walaalkii iyo waalidkii iyo cidda u dhow iyo xigtadiisa nin walba inta uu gacan iyo awood ku leeyahay hadduu ilaahay diintiisa ku dhaqayo waxaa soo bixi lahaa mujtamac saalixa oo u hogaansan ilaah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam laakiin inakoo nafteennii ku dhaqayn oon ubadkeennii ku dhaqayn oon ooridii ku dhaqayn haddaynu idhaahno madaxweynuhumuu inagu dhaqo waxaynu leenahay waa inaka camalkeennii de madaxweynaha laftiisu adiga waa camalkaagiioo lagu soo cumaamadayoo adigu sidaa tahay unbuu xaakimkaaguna noqonaya mujtamaca wanaagsan nin wanaagsan baa de ilaahay ka soo saaraayo qur-aankii ku hogaaminaya mujtamaca xun en diinta ku dhaqminna ku sidoodaasoon ku dhaqayn ayuunbaa lagu sallidaya marka asalku mar walba halka xukumku uu ka bilaabmaya maaha madaxa ee waa mijaha nin walooba gurigaaga ku noqo iskuulkaaga ku noqo dukaankaaga ku noqo ganacsigaaga dib ugu noqo bal intaad adigu awood ku leedahay dib ugu noqo ilaah iyo rasuulkiisa ma ku adeecda mise waad ku khilaaftaa sideed u ganacsataa baayac mushtarkaagu waa sidee ribada ma iska ilaalisaa xaaraanta ma iska ilaalisaa waxaynu taa uga jeednaa yacni madax iyo mija dadku inay diinta ku wada dhaqmaan waa waajibka la rabo waana sida ilaah iyo rasuulkiisu ay raalli ka yihiin laakiin dee ooda dhacmeed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraaye bilowga iyo asaasku waa nin walba naftiisa inuu ka bilaabo kadib ehelkaaga iyo ooridaada aad ku xijisiiso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kan adiga lagu weydiin maayo laakiin naftaada waa lagu weydiin ubadkaaga waa lagu weydiin ooridaada waa lagu weydiin waayo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih markaa dadku waa meelaha fahamkooda uu ka khaldamay ee laga yaaba inay meel kaleunu hanqaltaagayaan laakiin hoostooda inaanay eegin bal horta hoostaada fiiri markaad hoostaada hagaajiso ayaa halkaa kalena hagaagi mihaalka kale waxa uu yahay ee isaguna daliilka u ah istijaabadii saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim qisatu xudayfa waistitlaacu khabari alqowm fii ghaswati alaxzaab qisadii xudayfat bnu lyamaan radia allahu canhu wa ardaah iyo gaalada warkeedii uu doonee uu ka war doonay maalintii ghaswatu laxzaab ee gaala isu soo bahaysatay inay nebigiiyo asxaabtiisa dabar gooyaan oo ay tirtiraan sida xadiidkii saxiixa ahayd ku sugan nebigu sala allahu calayhi wasalam maalmihii waxa weeyaan ghaswatu laxzaab habeen habeenada ka mid ah oo dhaxan badane ay dhacayso ayaa waxa uu ihi man yaatiinii bikhabari lqowm man yaatiinii bikhabari alqowm war nimanka warkooda yaa ii keenaya waa gaaladii isbahaysatay alaxzaab yaa soo sahaminayo warkooda ii keenaya falam yataxarak axad qofna isma dhaqaajin cabsida iyo qabowga taagan darteed xudayfa waxa uu yidhi mar labaad iyo mar saddexaad ayaa nebigu ku celiyey cidi isma dhaqaajin waayo xaalad adag baa lagu sugnaa oo cabsi iyo qabow darani u dhacayo ilaa nebigu uu yidhi yaa yacni warkooda ii keenaya oon u damaanad qaadaa nabadgelyo inuu kusoo noqdo jannadana igula rafiiqa wuxuu yidhi xudayfe fatatabaca alxaadiriina waaxidan waaxidan xataa idaa waqafa calaya qaala xudayfa qultu nacam wuxuu yidhi dabeed nebigu yacnii saxaabadii joogta ayuu mid mid waxa weeyaan usoo dhex maray ilaa aniga uu isoo dul joogsado xudayfa oo uu yidhi ma xudayfa oon idhi haa waxau yidhi markaa dee mar hadduu nebigu imagacaabay lam yakun lii buddun min an aquuma deg deg baanu saro kacay waayo waddo kaleoo ii furani ma jirto mar haddii xudayfe la yidhi waan saro kacay buu yidhi waxau yidhi markaa waxaan istaagay iyadoo qabowga dhacaya ilkahaan isla dhacayo oo yacni qabow aad u darani u dhacayo nebigu markaa sidaa laabtiisa ayuu igu soo dhaweeyey buu yidhi ilaa aan diirrimaa dareemay oo qabowgiiba iga tegey dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wuxuu igu yidhi idhab waatinii bikhabari alqowm walaa tuxdit xadatan xataa taatiyanii orodoo xudayfow nimanka warkooda ii doon oo ka soo war hel bal xaalkoodu siduu yahay kollay waxbaa kusoo kordhaye laakiin wax tallaaba ha qaadin ilaa aniga aad igu soo noqoto xudayfa marka wuxuu yidhi waan dhaqaaqay waayo mar haddii rasuulka ii amray hadal kale ma yaal wuxuu yidhi abu sufyaan oo meel dab ku shidanaya oo dhowr qof mooye dadkii kale ay ka kala tegeen ayaan ku soo baxay waxa uu yidhi marka waxaan ku hamiyey intaan leebkaygii la soo baxay inaan waxa weeyaan kaw kaga siiyo haddana waxaan xasuustay laa tuxdit xadaan xataa ta'tiyanii tallaabaha qaad in laad igu soo noqoto leebkaygii intaan qaansadeedii ku ceshaday ayaan iska daayay buu yidhi dabeed waan iskala soo fadhiistay wuxuu yidhi marka abu sufyaan wuu dareemay in dadkii lagu soo kordhay waana habeen markaasuu yidhi nin walba ninka ku xiga gacantiisa ha qabto waxa weeyaan ha hubsado wuxuu yidhi markaa min adaka iyo ilaahay tawfiiqda uu waafajiye xudayfe darteed ninkii igu xigay wuxuu yidhi anaa kaga horreeyo kuu yidhi man anta intaan gacanta qabtay markaasuu yidhi fulaan khalaas nin walba ninkii kaleu sidaa ku yidhi dabeed wuxuu yidhi markaan warkoodii dhammaystirtay ayaan halkii ka soo noqday dabeed nebigii sala allahu calayhi wasalam ayaan uga warramay nimankii dabayl xaddhaafihi inay ku dhacdo lagu salliday oo dabayshaasi taandhooyinkoodii iyo weelkoodii iyo hubkoodii wax walba inay dhinaca kale u rogaysay dabeed waxa uu yidhi wuxau lahaa abu sufyaan alraxiil alraxiil war meesha joogida inooma taalle inaga kiciya waa halkuu ilaahay ku tilmaamay ya ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allahi calaykum id jaaءatkum junuud faarsalna calayhim riixan wajunuuda lam tarawha wakana allahu bima tacmaluuna basiira macnaha gaaladii isa soo bahaysatay waxaa ilaahay ku salliday iyadoo ciidankii nebi maxamed baanaysa soo gaadhin dabaylo iyo ciidamo kaloo malaa'iga oon la arkayn baa lagu salliday dabadeed markay arkeen meel kale in lagala dagaalamayo ay yidhahdeen war meesha inaga rara uu yidhi abu sufyaan oo hormoodkoogii iyo madaxoogii ahaa markaa sidii buu nebiga warkii ugu keenay xudayfe radia allahu canhu wa ardaah waxaa shaahidku markaa yahay xudayfa ibnulyamaan iyadoo qabowgaasi dhacayo oo cabsida intaa leegi ay taagan tahay haddana umay suurtogelin amarkii amarkii nebi moxamed inuu khilaafo eh wuu dhaqaaqay oo cadowgii ayuu dhex galay ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaydkoogii iyo shirqoolkoodii waa ka soo badbaadiyey amhilada noocaasi walaalayaal kulligood waxay daliil u yihiin sidii saxaabadu ay ugu dhaganuglaayeen nebi moxamed iyo rasuulkiisa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo amarka ilaahay siday markaaba u qaadan jireen waxaa walaalayaal markaa innaka inala gudboon in bal xaaladaynu maanta ku sugannahay iyo xaaladii asxaabta intaynu isbarbar dhigno bal waxa inaga dhiman iyo waxa inaga khaldan inaynu dib u saxno oo aynu axwaasheenna iyo xaaladaheenna gaar ahaaneed aynu dib ugu noqonno oo ruux walba naftiisa dib u xisaabiyo oo aynu ku dadaalno mutaabacada diinta inaynaan hawo raacin oo inaan ra'yi raacin laakiin diinta sideeda aynu u raacno oo mar alla marka xukumka sharciga laynoo sheego ruuxu wax kale inaanu baadhbaadhine kaa inuu ku qanco mar walbana aynu xasuusnaano xadiidkii raafic ibnu khadiij wa tawaaciyat llahi wa rasuulihi anfacu lana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa u dhaganugul ee awaamirtooda qaata ee aan hawo iyo ra'yi raacin ilaahay subxana wa tacala haynaga yeelo hanaynoo sahlo ku dhaqanka kitaabka iyo sunnada sidaas ayaa ifya aakhiraba lagu najaxayaa وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين